kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahaano kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu koorgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waa qaybtii labaad ee falanqayntii la xiriirtay shaqola'aanta jirta iyo sida ay u saamaysay dhallinyaradeenna waxaa ila falaqaynaya martida kale ah xuseen cabdi nuur oo shaqola'aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa qadre axmed biid oo ku shaqaysata xirfadda kaamirada iyo abuubakar shuute xuseen oo qudhiisa shaqaysta farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag inkastoo ay hoos u dhacday heerka shaqala'aanta dalka marka loo eego sanadkii labadii kun iyo saddexdii oo ay ahayd saddex iyo toban dhibic konton iyo sagaal haddana weli waa ay taagan tahay oo waxaa qiyaasaha bangiga adduunka ee sanadkii tagay ee laba kun iyo labaatan tilmaamayaan in heerka shaqola'aanta dalku gaarsiisan tahay saddex iyo toban dhibic hal shaqola'aantaasi saameynteeda taban waxaa inta badan dareemay dhallinyarada soomaaliyeed oo in ka badan toddobaatan boqolkiiba ka ah bulshada si gaara kuwa ka qalin badashay jaamacadaha dhallinyaradeenna oo aan u diyaarsanayn qabashada shaqooyinka hoose amaba aanan mushaarka lahayn iyo dalka oo aan lahayn xarumo amaba warshado waaweyn oo sameeya shaqo abuur ballaaran ayaa ka mid ah sababaha loo aaneynayo shaqola'aanta xaddigeedu sarreeyo ee weli ka jirta dalkeenna haddaba fursadaha shaqo ee la heli karo oo yar sidee door kaga qaateen shaqola'aanta haysata dhallinyarada xalka ma ku jiraa in dhalintu hal abuur la timaado weydiimaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa qeybtan labaad ee falaqaynta la xiriirta shaqola'aanta jirta iyo sida ay u saameysay dhalinteenna oo ay la gorfeynayaan martida kale ah xuseen cabdinuur oo shaqola'aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa qadre axmed biid oo ku shaqaysata xirfadda kaamirada iyo abuubakar shuute xuseen oo qudhiisa shaqaysta waxaan ku bilaabay weydiinta ah fursadaha shaqo ee dalka ka jira oo yar door ma ku leeyihiin in ay baahdo shaqola'aanta haysato dhallinyaradeena xuseen cabdi ayaa ku hormaraya warcelinta way ka noqon karaan waayo dabcan ani horta midaan shaqsiya midaan dadka kaga mid aan dadka ka yar arduunaha jiro institution meel ka dhisan ama dowladeed ama war dalka sida dowlad keliya looma shaqeyn kara dowlad keliya looma shaqeeya waxaa loo shaqeyn kara adaa shaqo abuuran kara meel kalaad wax ka shaqeyn kartaa dabcan haddii dhalinyar marka dhalinyarada mashaakilka haystaba waxaa ka mid aba jaamacadaha la dhameeyey kulli waxaa la wada rabaa in xafiis laga wada shaqeeyo suuragalna ma noqonayso ilaan jaamacadana saddex kun ay soo saartana saddex ay soo saartay marka intaasoo kunoo la isku daray xafiis wada deeqaya inaan dalkaba laga helayno umaleyna dabcan fursadaha shaqooyinka la helayo oo qaar qabiil lagu bixinaayo qaar wejigarad lagu bixinaayo qaar iyagu haddee un siyaabo kaloo hadda macnaha macnaha aan soo kornayn lagu bixinaya caqabaday ku keentay dhallinyarada laakiin iyagaa ka bixi kara oo ka oo uga bixi kara qofkan inuu isaga un- uu u shaqeeyo xafiis uu ka shaqeeyo keliya ma ahan inuu isaga meel kale ka shaqeeyo intaad aad ka waaysa meel aadan ka waaynaynaa jira haddii meeshaas aad ka rabtay aad ka- aad ka raadiso ood intaad u raadin- u raadinaysa aada wayso waa inaad dhinac kale aadaa dabcan dee meelaha hadda laga shaqeynayo tusaale kale muqdishoan hadda maanta joognaa ardayda jaamacadaha dhameysa markaad wareysato kulligood aad intaad aad isugu wacda aad tirahda kaaliya jaamacad waa dhameyseena intee rabtaa inaad ka shaqeysa dhowr meelood oo koo kooban ay kuu sheegaan waxay ku leeyihiin meel hiblaayo meel hiblaayo meel hiblaayo dabcan anu marka waxaan raa'iyanba waxaan qabaa marka ugu horeysaba xi- dadku inay bar in la baro xirfad iyo balaas aqoon kale inuu qofka shaqo abuursan shaqo abuuran karo meherad yar gurigiisa hortiisa uu ka furan karo meel kale intuu tago uu wax ka sameysan karo dabcan anigan tusaale iska soo qaada aniga iskuulaan dhameeyey dugsiga saraan ka baxay saddex bilood ee jaamacadaha xidhaa markii dugsiga sare laga baxay intooda badan wiigii ugu horreeyay markaan joogay fikiraan isku celceliyay anoo dhinaca ururada dhallinyaradana ka shaqeeyo oo og oo u- ururo kala duwan oo dhallinyaro lasoo shaqeeyey arrimo kasoo shaqeeyaan fiirfiiri waxaan isiri saddex bilood cab cunsa wax wareer wax macno ay kuusoo korinaysa ma lahan Eh, dad badan oo dhallinyarada inta qalin jibina kamid aheed aan sheekeysanay meelaan kuwaas aan sheekeysanay hamigii mm, marka ugu guuxa ka naga- ka wada guuxa wuxuu iska noqday guux jaamacadeed oo inay jaamacadun rabaan ani marka waa fikiray meel aan cidna ka aqoonin oo qofaan ka garanay aanay jirin oo ummad soomaaliyeed ay isaga shaqaysanayso ma rag iyo dumarba isugu jiro oo suuqli ahaan iska dhex galay saan isaga dhex jiray maalin inta ka dhac maalin inta ka dhac markii dambe waan iskala qabsaday waan iskala xamaashay ilaa iyo haddada waa iskala shaqaystaa mararka qaar markaan jaanis u waay markii laga soo tago markaan fursad u haysto waa kala shaqaystaa Eh, s- walaali dadka maanta dhallinyaradeenna aan aniga nafsirkayga ka mid ahay shaqo aan lagu soo daalinaa la rabaa adduunkana meel kasta ha la taga shaqo aan lagu soo daalin cid helaysa male marka haddii shaqa had- intaan raadinayno marka shaqo aan lagu soo daalin intaan raadinayno lagama yaabo inay shaqa la'aanta naga naga ay naga ay naga dhimato waa in intaan baxnaa meel ka mid ah bee- dhulka soomaaliyeed ka mid ah wax ku beeran karta ood wax ka soo saaran kartaa Eh, waa in intaad baxdaa ood meel gurigaaga hortiisa aad tagta aad wax ka furan kartaa waa in intaad baxdaa gobol intaad tagta aad wax ka abuuri karta ood ganacsi ka hirgeshan kartaa haddii in is- eh, de- nidaam dowladeed oo adduunka nidaamyada ka dhisan oo kaleo dhallinyaradii jihina aanan lahaynin Eh, dabcan waalidiinta naftirkooda caqabad ay ku- caqabad ay ka yihiin oo cunugii markay dugsi sare ka dhameen aysan u abuureynin fursado Eh, ciddii intaasoo sana aada la joogtood wax siinaysay jaamacad ha noqoto iskuul ha noqoto markaad dhamayso iyada naftirkeeda aysan fursadii aysan fursad aadan wax ku qabsat aysan kula abuureynin marka waa guriga aan jiifna le waay marka shan sano ood dhex fadhiday meel aad wax ku baranaysa waxaa igala khayr badan hal sano ood kacdood kuftay ood wax abuuratay dabcan aan isdhihi karaaba oo rafaadkaa doonta u mar wadadaad doonta usoo mar xirfad samayso wax kala abuuro ayaa igala khayr badan Eh, dabcan eh, waxaan isleeyahay un dhibka baadiyadana in laga imaanayo iyadoo naftirkeeda laga soo socdo oo naftaydaaba ka mid ah, dadka ka yimid iyadoo naftirkeeda cillad waaye caasimadihii meelo magaalooyinka waaweyn in lagu soo badanayo tusaale oo kale waa baxaysaa meel magaalaha tegaysaa waxaa laga yaaba dhallinyarada joogtaba inayba ku yartahay dabcan marka inta inta ka baxdaad magaalo maga- xamar hadda af- boqol kilomitir u jirta aad tagto ma arkaysidba waxaa laga yaabaa dad waaweyn oo waayeello oo meesha looga tegi baad ugu tegaysaa ee dhallinyaradaba inay ku yaryihiin sida magaalooyinka waaweyn xamar iyo hargeysa iyo baydhabo iyo meelo magaalooyinka waaweyn inay dhallinyaro isugu yimaadeen laga yaaba jaamacad hebel ay fursad ka banaanta markii la yidhaha boqol qof ama intaasoo boqoloo qof inay isugu tagaan laga yaabo eh, de- degme hebel ay wax ka banaan yihiin markii la yidhahdo intaas waxaan xasuustaa mar hadda aan eh, dharkeenley oo kale ayaa mar waxaan xasuustaa layidhi barnaamij shaqa abuur ay degme samaynaysaa ayaa layidhi markaasaa anuu dadka tegaan ka mid ahaa waa yaabay anaa yaabay intaan albaabkii la gelayay ee qofka waxbuu abuuraa lalahay looga tagaayay a meelaan ugu tagaan waay wixiiba dhalin waxaad moodaaba xataa dharkeeli kale inaysan kasoo bixin oo degmooyin kale laga yimid dadkiyaa marka kala badan khaasatan dhallinyaradii iyo fursadihii soo baxay hal meela wax laga sheegaya tusaale oo kale markaad iskuul aad degmada aad ku joog aad degan tahay macalinimo laga sheego oo fursada ka bannaan la yidhaahdo inta qof ee tegaysa waa wax caqligaaga hal jagaana bannaan waxaana tegaysa intaasoo qof tusaale oo kale boqol haddii qabiil wax lagu siiyo horta tusaale kasoo qaad kuwa qabiilka wax lagu siiyo naftirkood dhallinyaro soomaaliyeed ani in lagu siiyo waaba qabaaba dabcan ilaa iyaga nafta ku shaqalaanta kusoo biiri lahay mogtahay dabcan laakiin haddii laga fiiriyo sida guud wacyiga dhallinyarada ay wax ka qaldan yihiin cidda qaladkaas iskalena waxa waaye goobaha waxbarta qalad ay dhinac ka leeyihiin waalidka naftirkiisa qalad uu dhinac ka leeyahay cid kasta ee mas-uuliyad ay saarantahay dhinac qalad ka leedahay anu marka waxaan dhihi lahaa wacyigaas ha loo kaco warbaahintan ha ugu horeysa dadka u kacay ha ka qayb qaataan sida hadda himilo ay barnaamijyo badan oo dadku wax u oola ay u qabato oo kale inay inta kalena iyagana ku daydaan oo ay wax qabtaan waan is leeyahay dabcan qadiray sida xuseen uu sheegay fursadaha magaalada ka jira iyo dadkiia kala badan marka kala badnaanshiyahaas iyo markaan dhinacan kale ka fiirna xataa fursadihii oo aada u yar ma sababi kartaa in eh, dhalinyarada inta badan ay shaqo la-aan noqdaan
markii oo runtii si loo fiiriyo waa sax shaqooyinka sidaan hore u wada sheegnay dhammaanteenba een, jira iyo dadku dadkaa badan oo fursadaha shaqo way iska yaryihiin laakiin ani mid baan qabaayoo ah qof walba oo raba in uu een, horumar sameeyo ama wax sameeya ma fiirinayo inuu shaqaalo noqdo dhan walbee noqotaba wuxuu raadinayaa isagu siduu ku sameysan lahaa shaqo qofku markuu isaga hami uu leeyahay eh, faamilkiisa iyona ay eh, maxaa la yihahdaa een, ay ku dhiirigelinayaan run ahaantii eh, dad badanoo waxaa jira hadda shaqo abuuro sameeya gabdho iyo wiilalba ah Een, hadda waxaan aqaanaa tiiman badan oo kasoo bilaabay eh, in ay shaqo sameeyaan page face- facebook inay abuuraan ay barnaamijyo ku sameeyaan ee maxaa la- qaab online ahaan u shaqeeyaan ayagoon xafiishaysanin ayagoo qalab haysanin ayagoonan dad aana aqoonin ayagoo bis eh, keliya fikraddii haysta kadib een, waxaa u suurto gashay in fikraddii ay u bilaabeen lagu dhiirigeliyey kadibna maanta ay kambani u noqotay ee ayagii loo shaqeynayo ya marka qofka markuu asagu eh, uu isku dhiirigeliyo inuu shaqeysanayo oo asaga isku dhiirigeliyo inuu maalgelin sameysanayo dad dad ah, dad maalgeliyana ee uu helayo fursad shaqo isagaaba helayo inuu dad u shaqeeyo wuu ka maarmayaa magaalada shaqooyinka ka jiraan inkastay ay yaraayeen ayba boqolkiiba konton ay ahaayeen haddana waxaa laisku siinayaa qabiil iyo in adeer adeerow iyo een, gabar saaxiibtay sacdiya meeshaas ka shaqeysoo kaaba ka ah aniga sacdiyo halug ii geli ceelug aad maanta ii gelisid sidaasaa shaqa loo ah magaaladu ay shaqadeedu tahay laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa anna aan aan ogahay in shaqadu ay qofku ka go-an tahay inuu shaqeysto jaamici ahow secondary ahow een, xitaa qof een, hadda aanan wax baraninoo jaaniskii wax ku baran lahaa xitaa aanan helin xataa hadduu yahay in uu isagu isku dhiiringelin karo uu isdhihi karo hebel la shaqeeyo heblaaya shaqeysato haba ugu yaraadeen shaqooyinka yar uusan yeesin shaqada waxay tahay een, ha kasoo bilaabo xitaa een, kabaha laamiyada lagu daadiyo eedadaa waxaa jira bacadlayooyinka een, xiliyada iidoo kale dharka soo hara iidaha markii laga baxo waa la xaraashaa dadaa loo dhiibaa marka waa aragtay nimanka odayaal ayagoo ah da ah garbaha iyo gacmaha ku wado xaafadaha maanta degmoba degmo u baxaayo oo lugeynayo si ay dharkaas ay qofka kasoo qaadeen usii iibgeeyaan waxaa laga yaabaa xitaa toban doolar inuusan maanta u gedmin uu isagana wax ka raadinayo qorax uu ku dilay socod uu ku socday uusan bajaaj raaci karin gaari raaci karin caawan ehel ay sugayaan faamili ilmo iyo ay sugayaan marka qofka markuu saas uga go-an tahay inuu shaqeeyo ma sugayo nin sa- nin isagoo kale inuu u shaqeeyo asaagiisa inuu isaga shaqo abuurto sidii wiilkan walaalkeen uu sheegay haba yaraade uu kasoo bilaabo zero ilaa maxaa la uusa uu ka meel gaarayo uu isku isagu isku dhiirigeliyo uusan u fiirinin shaqadaas ani ma ii qalanta iyo shaqadaas ma geli kara iyo een, in adeerkay meeshaas ma joogo shaqo kama helayo ee, dad badan oo asxaab aan nahay oo waxaa jiraan maanta ee ee, in adeerkay liidarka ma ahan meeshaas shaqo kama helayo dhahayo ee guryahooda jiifa shaqooyinka ani markaan bilaabayana ee, waxyaabo qaar aana jecleysan idhihi jireen ee, gabaraa tahay oo maxaa kaamil u qaadanaysaa iyo ee, adiga maxaa la dhahaa ee, wiil ma tihid wiilashaa shaqadaas loogu talagalay oo kale maantana markay arkeen een, waxyaabaha aan sameynaya ay igu- een, igu sii dhiirigelinayaan marka qofka waa in ay ka go-an tahay inuu asaga shaqeysanayo markaasuu horumar sameyn karaa inuu shaqaalo noqdana uga gudbin karaa waxaa dhammaantiin isku raacdeen inay tahay dhalinyarada inay iyaga shaqo abuur samaystaan oo marka hore qofka isaga uu fadhiga ka kaco dhalinyarada qaarkood ayaa waxa ay eh, yiraahdaan haddii aan fikir leenahay ma helno inta badan eh, dad maalgeliya fikirkaasi sababtaasaan oo keenays inaan eh, eh, guriga fadhino marka doodaasi eh, maxaa ka leedihiin abubakaran markaan ku bilaabaya Een, ah, iyada naftarkeeda waa aragti oo waa iska jirtaa inta ugu badan laakiin een, waxaad hal abuurka la imaanaysid i- mar walba mogtahay markaad eh, haddiiba aad qof kuu maalgeliyaba aa haysatid aaba heli kartid shaqoba waa heli lahayd markeed horeba fikirkaada hore ha ku saleynin marka ugu horeyso wax dhaqaale intaasa u baahana waxyaalo badan aan dhaqaale culus aan kaaga baahanaynin ama familkaada kuga caawin karayaa jiro
laakiin haddii aad wax intaasoo kun ku kacay adig kuuba aa ku hamisay waxa aad hal abuurka la imaanaysid aad rabtid maanta nin keen haddii la yidhaahdo shaqo abuuraa laydin sameynaa wax keensada haddii la yidhaahdo keen wuxuu ku fikiraa toban kun oo dollar meesha ugu yartahay wax ku kacay haddiiba intaas qof uu ku siinaayba aaba helaysay shaqo la-aanba intaa maba ahaan lahayn bacdi laakiin marka ugu horeysa hal abuurka waxaa kula imaanaysa ha noqdo wax awoodaada ku jahan go-an shay kastoo la bilaawayna hoosuu kasoo bilowdaa tartiib tartiib wuu u kacaa markaas kadib waa faa-iido imaaneysaa laakiin qof hadduu rabo bishaan markuu waxaan uu maalgashto bisha kalen uu intaasoo kun dollar uu ka faa-iid uu rabo asal horeba hal abuurka ma ahayn dhaqaale raadiisuu ahaa hal abuurkaada ha ku jaango-anaado dhaqaalaha kaaga baxa iyo awoodda adig aad leedahay wax un oo yaraad ku bilaabi kartaa waxaas yaraad tartiib tartiib u sameyn kartaa tusaale bajaaja hadda ugu badan waxyaalaha hadda oo lagu sameeyo hadda shaqa abuur hadda dhalinyarta ay ku sameeyaan yani tusaaleer haddaan kusoo qaadano haddaan bajaaj ani niyadeeda ay noqoto meesha ugu yartaa ama bajaajka saddex kun iyo shan boqol u jooga marka ugu horeysa aad rabtid marka bajaajle inaad noqotid awoodaadan ada aa og tahay waxaa jira siyaabo badan oo bajaajle aa ku noqon kartid waxaa ka midta bajaajkii inaad qof bajaajle leh aa ugu shaqaysid sideed dollar meesha ugu yar tahay waaye ee aad bixinaysaa oo kirata inta kale aad kuusoo hareyso toban dollar meesha ugu badan tahay waaye kow horta meesha ku bilaaw tartiib lacag aruurso kadib adi wax gado waxaa kalo meeshii saddex kun iyo shan boqol ay ahayd adiga awoodaada ku dabaqee mid kun dollar ayaa helaysa ayna ku shaqaysan kartid maalmo markaa ka shaqaysatidna tanna gad tan lacagta aruursayna bajaaj cuseeb ku gado daqiiqada gudaheeda waxaa ku noqotay marka bajaaj cuseebaad qaadatay tallaabo hoos kasoo bilow midba midka kale sii gaarsii marka oo markeed hore kireystaa kusoo bilowday kireysta inaad noqotid lacag may kaaga baahan tahay bajaajlin waa taheed marka kadib bajaaj oo yani normal aa gadatid bajaajlaa tahay kadibna bajaaj cuseeb aa qaadatid laakiin saddex kun iyo shan boqol ciddaada iyo familkaadana haysanin bajaajlaa noqonaa dhahday kun iyo shan boqol aa ku xirtay adaa istaakay
himila f m boqol laba dhibic shan mega hartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan kaga hadlayno shaqo la-aanta jirta iyo sida ay u saamaysay dhallinyaradeena waxaa ila jooga oo ila falaqaynaya martida kale ah xuseen cabdinuur katro axmed biid iyo abubakar shuute xuseen oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimadda muqdisho shaqo la-aanta dalka ka jirtana ay si taban u taabatay balse shaqo la-aan kadib ku meelmaray hal abuurkooda waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna waxaa dhammaantiin isku raacdeen inay tahay dhalinyarada inay iyaga shaqo abuur samaystaan oo marka hore qofka isaga uu fadhiga ka kaco dhalinyarada qaarkood ayaa waxa ay yiraahdaan haddii aan fikir leenahay ma helno inta badan dad maalgeliya fikirkaasi sababtaasaa noo keenaysa inaan guriga fadhino marka doodaasi maxaa ka leedihiin abubakar markaan ku bilaabaya
iyada naftarkeeda waa aragti oo iska jirtaa inta ugu badan laakiin waxaad hal abuurka la imaanaysid mar wal mogtahay markaad hadiiba aad qof kuu maalgeliyaba aa haysatid aaba heli kartid shaqoba waa heli lahayd markeed horeba fikirkaada hore ha ku saleynin marka ugu horeyso wax dhaqaale intaasa u baahanahay waxyaalo badan aan dhaqaale culus aan kaaga baahanaynin ama familkaada kuga caawin karayaa jiro laakiin haddii aad wax intaasoo kun ku kacay adig kuuba aa ku hamisay waxa aad hal abuurka la imaanaysid aad rabtid maanta ninkeen haddii la yidhaahdo shaqo abuuraa laydin sameynaa wax keensada haddii la yidhaahdo keen wuxuu ku fikiraa toban kun oo dollar meesha ugu yartahay wax ku kacay haddiiba intaas qof uu ku siinaayba aaba helaysay shaqo la-aanba intaa maba ahaan lahayn bacdi laakiin marka ugu horeysa hal abuurka waxaa kula imaanaysa ha noqdo wax awoodaada ku jahan go-an shay kastoo la bilaawayna hoosuu kasoo bilowdaa tartiib tartiib wuu u kacaa markaas kadib waa faa-iido imaaneysaa laakiin qof hadduu rabo bishaan markuu waxaan uu maalgashto bisha kalen uu intaasoo kun dollar uu ka faa-iid uu rabo asal horeba hal abuurka ma ahayn dhaqaale raadiisuu ahaa hal abuurkaada ha ku jaango-anaado dhaqaalaha kaaga baxa iyo awoodda adig aad leedahay wax un oo yaraad ku bilaabi kartaa waxaas yaraad tartiib tartiib u sameyn kartaa tusaale bajaaja hadda ugu badan waxyaalaha hadda oo lagu sameeyo na- hadda shaqo abuur hadda dhalinyarta ay ku sameeyaan yani eh, tusaale yar haddaan kusoo qaadano haddaan bajaaj aniga niyadeeda ay noqoto meesha ugu yartaa ama bajaajka eh, saddex kun iyo shan boqol u jooga Eh, marka ugu horeysa aad rabtid marka bajaajle inaad noqotid awoodaadan ada aa og tahay waxaa jira siyaabo badan oo bajaajle aa ku noqon kartid waxaa ka mid ah bajaajkii inaad qof bajaajle leh aa ugu shaqaysid sideed dollar meesha ugu yar tahay waaye ee aa bixinaysaa oo kiratahay inta kale ada kuusoo hareyso toban dollar meesha ugu badan tahay waaye kow horta meesha ku bilaaw tartiib lacag aruurso kadib adiga wax gado waxaa kalo meeshii saddex kun iyo shan boqol ay ahayd adiga awoodaada ku dabaqee mid kun dollar ayaa helaysa ayna ku shaqaysan kartid maalmo markaa ka shaqaysatidna tanna gad tan lacagta aruursayna bajaaj cuseeb ku gado M- daqiiqada gudaheeda waxaa ku noqotay markaa bajaaj cuseebaad qaadatay tallaabo hoos kasoo bilow midba midka kale sii gaarsii marka oo markeeda hor kireystaa kusoo bilowday kireysta inaad noqotid lacag may kaaga baahan tahay bajaajlin waa taheed marka Eh, kadib bajaaj oo yani normal aa gadatid bajaaj laa tahay kadibna bajaaj cuseeb aa qaadatid laakiin saddex kun iyo shan boqol cidaada iyo familkaadana haysanin bajaaj laa noqonaa dhahday kun iyo shan boqol aa ku xirtay adaa istaakay mo marka waxaa weeyaan hal abuurkay eh, ay la imaanayaan eh, aa naftarkiisa aba mid oo asal horeba aanan ka turjumaynin waxa la rabo guushaas in la gaaro aan loogu talgelin waayo nin isaga naftarkiisa isaga isxujeynayo waay marka ma istaagi kartid mana fariisan kartid barnaamij la dhaha waay nin oo reer baadiyahaas eh, ah, la joogaa beertiis la galay marka cambo uu leeyahay aa la fuulay oo meesha ugu tegay marka markuu tagay wuxuu leeyahay ninkii uu saarnaa mogtay ambahuu soo guranaya waxaa la yiri eh, ambahan eh, kaama rabo wixii aad cuntay iyo waxaa soo gurtay wax dhan kaama rabi keliya waxaan kaa rabaa geedkayga kasoo deg dhulkaygana ma ku socon kartid meeshuu aaday tahay marka marka shay yani hal abuurkaa la imaanaysid hadduu noqdo shay dhaqaalihiisba aadan heli karin haddaaba lacagta maalgelinba aad heli kartid shaqaa shaqana ma waayin kartidba sabab bini-aadanka waxaa u samaysan keen way dhibtaa sidiisaba nin oo lacag ku siin karo way u sahlan tahay inuu shaqo caadi ku geyn karo ma fahantay uu ku shaqaalaysiin karaa fudud tahayba tii oo kale maalgelinta kalena oo la rabo la raadinayna oo ama bangiyada qaar ay soo bandhigayaanna mid adi aad ka bixi kartid maba ahanba ugu yaraan sabar loogaa laga rabaa dhulkaada waxaa laga yaabaa adin kireysta inaad tahay hal abuurkaa la imaatay iyo waxa lasoo bandhigay ma iskeeni karaan marka isma keeni karaan marka ugu horeyso hal abuurka in loola imaado wuu fiican yahay maalgelintaada iyo hal abuurkaa la imaanaysid isku dabaq shaygaani basarey si basar basara wax lagu gaaraa meel saraysa le wax ma lagu bilaaba tartiib tartiib tartiib tartiib. marka meeshii tartiib saasaa u kacaysaa marka taladaasaan soo jeedin lahaa. yacni dadka markii hal abuur ay sameynayaan hal abuurkooda ha ku dabaqaan awoodda saacadaas ay haystaan adiga isku tasho hal abuurkaada eh, waa dhiirinaan waay adiga hal abuur ma- maanta oo dhan waxaan ka hadlaynay qofka intuu qof gacan kale uu sugi lahaa ama shaqo kale uu sugi lahaa isaga shaqa ha abuurta eed moogtahay hal abuurkii okay waa la imaatay meeshii waa soo gashay meesha lagaa rabo waay maho haddana haddii aad n- hal abuurkaada aa ku dabaqda ka waran shaqsi kale haddana aa ku xirtay weli meesha adaa taagan tahay hal abuurkaa la imaanaysid mid adiga kula jaan qaadaya ha noqdo hoose kasoo bilow tartiib tartiib u sara kac kadibna waa sii kacaysaa insha allah
ee qadar dhalinyarada qaarkooda waxay leeyihiin hal abuuro waa leenahay oo fikiro ayaan haysanaa haddana wax noo maalgeliyo ee, ma haysano oo maalgelintii ayaan weynaa marka dooda sanaftirkeeda soo dood maangal ah ma noqon karto
Een, horta sax waaye qofka markuu hal abuur la yimaado ee, waa la dhi- waa waa loo maalgeliyaa een, shirkadaha hadda wadanka ku yaala een, iyo oo, maxaa la yidhahdaa bangiyadoo kaleeto way maalgeliyaan dadka Een, si inta u badan ee, maxaa la yidhahdaa qof shuruudahooda haba iska badnaadaane oo ha lagugu xiro qof madaxa iyo qof ee, maasha allah shaqadiisu weyn tahay iyo ha lagugu xiro laakiin boqolkiiba sideetan een, xitaa een, bajaajyay dadku usoo bixiyaan lacagay ay dhiibaan dadkii ee, qaab dadkii raba maxaa la yidhahdaa agab agabkii ay gadayaan laakiin waa inuu horta qofku u diyaar yahay inuu isagu een, ha- fikirkii la yimaada kadibne uu haba ugu yaraatee wax yar uu dalbado shirkaduhu een, ma ma bixinayaan wax een, oo siduu hadda walaalkii uu ka dhawaajiyey xad dhaaf ah ee qofku laguma maalgelin karo wax xad dhaafa waxa hadday yihiin waa wax aanan markaas inaad ku shaqaysato adigu aadan ugu talagelin waa inay wax cabiran oo markaas kooban si kumeel gaar ahaanna aada usoo isticmaali kartid inay yihiin een, deyntaas hadhowtina aada iskaga bixin kartid fikradaas aada la timaaday iyo waxa aa u baahan tahay iskeeni karaan wax markaad beri aad ku shaqaysanaysid aada isleedahayne waxaan beri waa ku meel gaari kartaayo een, maxaa la yidhahda maalgeliskan waa iskaga bixin kartaa kumeel gaarna waa ku sameyn kartaa qofka marka waa in uu ku fikiraa inuusan eh, lacag badan raadineynin inuu maxaa la yidhahdaa eh, dhaqdhaqaaq uu sameyneynin inuu iska fadhiisto gurigoo dhaho wax imaal geliya ma haysta fikraddii waa haysta inuusan dhihin fikirkiisa hala shir tago ha- hala taga dadka dadka maalgeliya waxaa jira xitaa faamiladu dadka faamilku way maalgelinayaano ina hebela maanta raba inuu shaqaysto waxaasuu rabaa inuu sameeyo ama isbitaaluu rabaa inuu abuuro ama een, goob ganacsiyuu rabaa inuu sameeye tolka intuu isdhexgalgalaan ilmahooda way maalgeliyaan way sameeyaan boqolkiiba sideetan soomaaliyaan nahay Een, soomaalina ee, faamilkooda way way garab siiyaan nin walba ninkiisa wax wuu siiyaa laakiin waa inuu qofkii uu sameeyo horumarkii iyo, een, tilaabtii uu sameeyo uusan raadin toban kun oo doolara rabaa ama konton kun oo doolara rabaa inuusan dhihin ee wax yar hawba ugu yaraadaane lambarka ugu yar waa inuu uu ku filan yahu yirahda inteyda alxamdulilah intaanan ku bilaabanaya uusan wax xujaha kee- uusan keenin isagu xuseenow waxaa aa isku raacdeen dhammaantiin oo aad ku celiseen dhalinyarada marka hore waxaa qasaba inay iyagu dhaqaaqaan qaar ayaa fikrado leh oo hal abuur sameeya haddana waxaay ku andacoonayaan inaysan hal abuurkooda u helin wax u maalgeliya marka doodaasoo lama dhihi karo waa dood maangaalka
si fiican aad iyo aad ay maangal u tahay Eh, mararka qaar ani waxaanba la kulmaa kuwa yidhaahda fikrada aan lahayn oon rabnay ayay dad kale naga qaateen oy iyagu qaateen waa arkaa mararka qaar oo dhalinyaro ah mararka qaar marka markaad hal abuur la imaado bulshada dhowr noocay maadaama dalkeenu uusan ka jirin eh, nidaam wax kala haga oo weyn uusan jirin horta kow dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku yidhahdaan waxaas wax shaqaynaya ma horta niyadjab dadku waad kala kulmaysa mararka qaar mararka qaar kuwa fu- m- aragtidan aad keentay inay fiicanta inay intay arkaan dhaqaale ahaanna marka isaga adiga kaa badan iska qaatana way dhacdaa mararka qaar way dhacdaa kuwa inay intay ku yimaadaan ay ku yidhahdaan waxbaan kuu ogolnahay nala shaqayso waa kuwa ugu roon marka kuwaas kuwa ugu roon waay tusaalo kale hadda bajaajkan waqtigii la keenayay magaalada muqdisho lagu soo bilaabayay wax badanay keentay kulli dadaa abuuray shaqo abuur fiicanna way noqotay anu marka waxaan isleeyahay qofka asagay ku xiran tahay tilaabada uu qaadi karo iyo meesha uu taagan yahay inuu isla qiimeeyo tusaale haddaan irahdo anoo inta taagana hadda waxaan ka daqiiqdo kadib waxaan tegayaa meel kale haddaan irahdo waa weygin ku mari laha inaan diyaariyo waayo horta guud ahaan soomaalidana ilaahay dabeecadu u sameeyaa jiro waa dabeecadda u sameeya waxaa waaye iyagu meeshay tagaan waa dad wax ka qabta wax abuura aad tusaale kale wadamada ajaanibta markaad aad ka- ka wareysanaysa dadka ka yimaada dadka ugu fiicfiicanay shaqeey soomaalidu waa la yihahdaa haddana dadka ugu qalqalooca badan soomaalidu waa mararka qaar waa maqlaysaa laakiin annagoo daanahay soomaali amba dhallinyaro aan nahay haddaanba ugu talagalay inaan wax qabsado waxaan aaminsanahay inaan qabsan karo anoo qof kale warkiisa iyo cid kale warkeeda marka qof kastana saas oo kale waay waxbuu qabsan karaa marka maadaama isbarbaryac tiro badan dalkan uu ka jiro waxii dee wax nidaamsan oo nod looma fiir keliyaha uma fiirinayn haykal duuliya uma fiirinayn bulshada meel kastay ka dhimatay meel kasta ee nolosha biniaadamka ay ka dhisnaan lahayd annagu waa ka dhiman markii laga soo taga dee si guud inaan dad muslimiin ee nahoon diinteen islaamka aan aad u ilaashano oo lagu fiican laga soo tago taas moogtay waa waxa ilaahay uuna faray waay laakiin waxyaabihii kale way dhinteen su-aalo qoys ka soo qaad ilmaha way dhashaan keliyaha waxaa laga koriyaa jismigood si loo dhisi lahay sidii loo barbaarin la- macnaha lagama fikiro cunugan suu wax u qabsan doonaa musta- dugsiga qur-aanka gey dugsiga qur-aanka markaa dhamay kadib iskuul gey iskuul markuu dhamay kadib jaamacad gey waalidiin soomaali hadda dad su-aal dhex dhigto ilmahan waad dhasheen sad kribtin hadday ku yidhahdaan keliya waxay kuu sheegayaan waxaan rabnaa inuu iskuul dhigto jaamacadda dhameeyo laakiin wax kale dabcan gabdhaaba naga yar fursad fiican oo iyagoo dee mogtahay annagu haddaan wiilinay baahi kaloo gooni ah ayaan qabnaa ayuu gabdhaha dhibay sibay noogu yar fursad fiican yihiin sida tusaalo kale dadkan hadda reer galbeedku waxyaabaha aan arkeen daawaday waxaa ka mid ah saddexdan cunugoo qofkan uu dhalay ama afartan cunuguu dhalay mid kasta meeshuu ku fiican yahay markuu yarihuuba ogaadaaba kii wax samaynta ku fiican oo biro ku fiican meeshaasuu aadanaya kii waxbarashada ku fiican halkaasuu aadanaya kii wax kale wa- cid kasta waxay ku fiican tahay adduunkan wax looga faa'iidaystay sidaas waay annagu marka mashaakilkeena mid lagaba yaabo inuu waxbarashadaba ku fiicnana maanta dhan waxaa lala daba taagan yahay iskuul tag inta gal laga yaabo wax kale haddii looga faa'iidaysanaya inuu warshad isadii lahaa inuu keeni lahaa haddii wax kale samay marka anigu waxaan qabaa nolosha aasaasiga qoysasku ayaa u baahan in lasoo dhiso cunuga in badan la siiyaa oo wax un macno weyn usoo kordhinayso ma jiro laakiin wax wax usoo kordhinayo tusaaloo kale aniga baadiyaan kusoo barbaaray baadiyada markaad joogto hadday gabar tahayna reerkan ay ka dhalatay markiiba marka isaga ay toddoba sano sideed sano ay soo gaarto nolosha meelay kaga aadaa waxay soo qabanaysaa qoryal u dir xaabadii wax lagu karin lahay soo qabo wax soo qabo waxbay qabanaysaa hadduu wiil yahayna meel kale ayuu aadana laakiin magaalada iyo muqdisho oo magaalooyinka waaweyn oo maanta joogno waxaad moodaaba xataa wiilka iyo gabadh naftirkoo meesha ay kala leeyihiin reeraha marka mararka qaar aqaldan oo si inay u yar qaldantaad moodaa marka waxaa fiican horta soomaali waxay tiraa moogtahay lama huraan cawska jilaal waay mararka qaar in ka- qofka soomaaliga maanta jooga dhallinyarada ah inuu isweydiiyo dadkan dhaqan ahaan maxay ahaan jireen sidee loo noolaan jiray sidee wax ahaan jireen meesha isaga naftirkeed in wax laga soo tixraac wiilkana meeshii uu lahaa uu aado gabadhana meeshii ay lahayd ay aado wixii laysla qaban karaan laysla qabto sidii wax loo dhisi karana loo dhiso odayaasha iyo maamooyinka iyo walaali mushkil aniga waxyaabaha aan arko waxaa ka mid ah anoon dadka waalidiinta ama dadka waaweyn oo soomaalida aanan dhib hadda aanan gooni aanan u qabin waxyaabaha arka waxaa ka mid ah gurigaad soo gelaysaa waxaad u imaanaysaa qol dhan oo buuxo inta aabihii yaa fadhi inta hooyadii yaa fadhi inta caruurtii yaa fadhi dabcan waxaa la daawanayaa dhalaa la daawanaa markaas digsigana dab digsigana dabku u saaran yaho waxaa laga yaabaa inuu u karayo laga yaaba in qurbo looga soo diray waxaas la cunay waa laga soo qaadana waa la cunaa haddana meeshii yaa lagu noqonaa marka dad saas noqday oo guri dhan oo wixii laga daawadana ay tahay dhaladaas berigii hore dhalaa jirtay hadda dhaladu waa laga soo guuray nin waliba mixno kalaa luqunta loo geliyey oo q- taleefonaa luqunta loo geliyey isga- iyo isgaarsiin casri ah dabcan anigu hadda waxyaabahan aaminsanahay shakhsiyan waxaa ka mid ah dadka soomaalida fahamka soomaalida xagga aqooneed iyo meelo badan iyo caqabad inay isku hayaan adduunka isgaarsiintan maanta annagu meesha ugu dambeysay aan joogno af- waddamadan kale markaad tagto oo tusaale oo kale hadda waddamadan dariskana etoobiya oo kale markaad tagto sida maanta annagu dhallinyaradeena ay baraha bulshada amba waxaan adduunka maanta lagu waree lagu wareeray lagana faa'iidaystay laguna wareeray dhibka kuma hayso ayuu waa waa ku yaryahay meeshaan annaga gaarin maba gaarinba dabkaygu baxaayo dadowtaygu shidan dabkaygu baxaayo dadowtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen xuseen cabdinuur oo shaqola-aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa xasre axmed biid oo ku shaqaysatay xirfadda kaamirada iyo abuubakar shuute xuseen oo kudhiisa shaqaysta way mahadsan yihiin dhammaantoode intaan ku kulmi doonno qaybta saddexaad ee falaqaynta la xiriirta shaqola-aanta taagan iyo saamaynta ay ku leedahay dhallinyaradeenna haddii uu eebba qadaro nabadgelyo oo inaga u dambayne ka habsanay dunidu oo inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn digaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu oo inaga u dambayne calankeennan